galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edaoo idinkaga imaaneysa washington
galab sabtiya ka julaay sanadka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada iyo bogga v o a somaly com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaani iyo saare cabdixan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mida golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo maanta kalsoonidii kala noqday xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra-iisul wasaare uu yahay xasan khayre baarlamaankana sidaan ayuu u codeeyey waxaa ogal u codeeyey boqol iyo toddobaatan xildhibaan waxaa diiday siddeed xildhibaan wax ka aamusay malaha waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo warbixinno kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo akhriyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid jamaal wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uu maanta ku dhawaaqay in mudanayaasha baarlamaanka ay kalsoonidii kala laabteen xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre mursal oo saxaafadda kula hadlay muqdisho ayaa sheegay in codayn uu u qaaday kalsooni kala noqoshada xukuumadda ay keentay in boqol iyo toddobaatan mudane ay kalsoonidii kala laabteen xukuumadda halka siddeed xildhibaan ay diideen waxa uu sheegay in kalsooni kala noqoshada xukuumadda ay timid kadib marka sida uu sheegay ay ku guuldaraysatay fulinta waajibaadkii loo egmaday sida in dalka ay gaarsiiso doorasho qof iyo cod ah hirgelinta maqaamka caasimadda meelmarinta dastuurka in dalka si rasmi ah looga hirgeliyo axsaab siyaasadeed iyo wax ka qabashada amniga guddoomiyaha golaha shacabka ayaa madaxweynaha ugu baaqay inuu si deg deg ah u soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub mudanayaalii xubno ka tirsan golaha wasiirada oo kulanka baarlamaanka ee maanta fadhiya ayaa diiday sharci darrana ku tilmaamay go'aankan waxay sheegeen in go'aanku uu ahaa mid guddoomiyaha golaha shacabka ka yimid islamarkaana aanan sharci haysan wasiirka amniga ee dowladda federaalka soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale oo isna shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in wixii maanta ka dhacay xarunta villa hargeysa ay ahayd fowdo iyadoo baarlamaanka la horgeeyey buu yidhi ajandihii loogu yeeray mid aanan ahayn dhinaca kalena qoraal uu goordhoweyd soo saaray madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayuu ku sheegay inuu aqbalay xilka qaadista uu baarlamaanka sabtida maanta ah ku sameeyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre farmaajo ayaa qoraalkiisa ku yidhi kala fogaanshaha xukuumadda iyo hay-adda sharci dejinta waa mid wiiqaysa horumarkii la sameeyey si taasi loo daba qabtana waxaan go'aansaday inaan tixgeliyo codka golaha shacabka oo ah hay-adda asaaska u ah qarannimadeenna madaxweyne farmaajo waxa uu carabka ku dhejiyey inuu si deg deg ah u soo magacaabayo ra-iisul wasaare bedeli doona xasan cali khayre ammaanka qunsuliyadda maraykanka ee magaalada jenduu ee dalka shiinaha ayaa la adkeeyey sabtida maanta ah xilli shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta maraykanka ee qunsuliyadda ay isu diyaarinayaan inay halkaasi ka baxaan saacado kadib markii uu maraykanka albaabada isugu dhiftay qunsuliyaddii shiinaha uu ku lahaa magaalada houston ee dalkan maraykanka xukuumadda beijin ayaa muddo laba iyo toddobaatan saacadood u qabatay maraykanka inuu shaqaalihiisa kala baxo qunsuliyadda uu ku leeyahay jendu muddadaas oo ku eg tobanka barqannimo ee isniinta fooda nagu soo haysa shiinaha ayaa go-aankaasi uga jawaabaya amarkii uu maamulka madaxweyne trump ku xidhay qunsuliyaddii shiinaha ee magaalada houston taasoo jimcihii shalay abbaaro afartii galabnimo ay ka baxeen shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta dowladda shiinaha isu jawaabitaanka ay maraykanka iyo shiinaha ah isugu jawaabeen xiritaanka labada qunsuliyadood ayaa sii kicisay xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex aloosan labadan waddan ee ugu dhaqaalaha ballaaran caalamka waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegtay in nin u dhashay dalka singabuur oo ku noolaa dalkan maraykanka uu qirtay in uu jaajuus u ahaa sirdoonka dowladda shiinaha ninkan oo lagu magacaabo june way yo kuna magac dheer dixon yo ayaa lahaa website uu ku sheegay markii hore in uu u adeegsanayay la taliyanimo balse ku ururin jiray xogaha dowladda iyo militariga maraykanka bisha oktoobar ee soo socota ayaa go-aan ay ka gaari doontaa maxkamadda waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa jimcihii sheegtay in hay-adda f b i da maraykanka ay wareysatay tobneeye muwaadin oo shiinees ah oo viisa ku jooga maraykanka kuwaas oo looga shakisan yahay inay jawaasiis u yihiin sirdoonka shiinaha dhowaan sarkaal sare oo ka tirsan mukhaabaraadka maraykanka ayaa ka digay suurtagalnimada in shiinaha iyo dalal kale ay soo farageliyaan doorashada madaxtinimo ee maraykanka ka dhici doonta bisha noofembar ee soo socota dhegaystayaal warkii dunida waa naga intaa aan idinku celiyo jamaal axmed cismaan iyo saxre cabdi axmed
aad ayuu u mahadsan yahay nuur xasan nuur buqaare ayaa warkaasi dunida inuu akhrinayay aan ku horumarnay sidii warkaba aad ku maqlayseen baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta kalsoonidii kala noqday xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo saxaafadda kula hadlay muqdisho ayaa sheegay inay codeyn u qaaday kalsoonida kala noqoshada ah xukuumadda baarlamaanka taasina ay keentay in boqol iyo toddobaatan xubnood ay kalsoonidii kala noqdaan xukuumadda halka sideed xildhibaanna ay diideen wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray xildhibaanada golaha shacabka ayaa ansixiyey ajendaha maanta hor yaallay ahaa arrimaha doorashooyinka waxaase adkaatay ka doodista ajendaha kadib markay istaageen xildhibaano ka tirsan golaha ayna diideen in la gudagalo ka doodista ajendaha la meelmariyey wasiirka amniga gudaha xildhibaan maxamed abuukar ducaale islow ayaa ahaa mudanihii ugu horreeyey ka biyadiiday ajendaha la meelmariyey isagoo hor istaaga guddoonka waxaana ku soo biira xildhibaano kale macali wasiir wasiirkii amnigaa tahay fadhiiso taas wax kuma difaaci kartid dooddu way adkaatay fadhigan wuxuu isku bedela buuq iyo sawaxan guddoonka golaha ayaa isku daya sii wadista doodda iyo in xildhibaanadu ay fadhiistaan guddoomiyaha golaha ayaa isku daya fadhiisinta xildhibaanada diidanaa ajendaha wayse adkaatay waxaa la jabshay mikrofoon ay ku hadlayeen xildhibaanada golaha markay timaado ka doodista golaha dhexdeeda gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal ayaa ka dalbay xildhibaanada fadhiya golaha in codka kalsoonida u qaadaan xukuumadda uu hogaamiye ra-iisul wasaare khayre xukuumadda waxay ku fashilantay inay qabato shaqadii laga rabay oo doorashooda waxaan rabnaa colka kalsooni kala noqoshada inaan u qaadno inta odal u codayna gacantaaga ha la soo tiriyo
gudoomiye mursal wuxuu ku dhawaaqay in codka kalsoonida lagala laabtay xukuumadda
sidaa daraaddeed guddoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra-iisul wasaare uu yahay xasan khayre baarlamaankana sidaan ayuu codeeyey waxaa ogol u codeeyey boqol iyo toddobaatan xildhibaan waxaa diiday siddeed xildhibaan wax ka aamusay ma laha sidaa daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeelgaarka ah oo in si degdega usoo magacaabaa ra-iisul wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay aad iyo aad umahadsantiin hoolka ayaa mar qura isku bedela buuqiisa waxaan mar kale
idinkoo fadhiya ad hadli kartaan hadala idin siilayna hadla
intaasi kadib waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka amniga gudaha maxamed abuukar ducaale islow isagoo sheegay tillaabada ay qaadeen guddoonka golaha inay ahayd mid hareen marsan sharciga loona marin dastuurka wuxuuna ku tilmaamay fowdo halkan waxaa ku qoran ajendaha maanta ka doodista doorashooyinkaa ku qoran annaga xanaa helnay in guddoonka ay ku mashquulsan yihiin inay yidhahdaan xukuumadda way dhacday taasaa maanta halkaa u taagnay aan ka doodaynay waxaan nidhi guddoomiya aan kula hadalno aan fadhiisanno ajendaha noo sheega doorashooyinka wuxuu ku saabsan yahay waa ajenda aana oo wuxuu soo qoro oo faalska ah oona waxba ka jirin markan ajandihii aan dhahnagala hadla guddoomiyihii uu naga dhaga adeegay wuxuu alla qadar waxaana sharciga waddanka ama adduunyada aana ka dhicin halkan uu ka sameeyo oo ka mid ah iyadoo hal qof ka doodin xukuumadda mooshin laga keenin oona wax caddeen lagu haynin inay xukuumaddu waa dhacda yidhaahda waxaa ugu fiicnayd guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa inay guryahooda iska jiiftaan ee waa dhacda u yidhaahda marka hadda waxaa markhaati ka kaamirooyinka ay joogeen ee life la galaya xukuumaddu waa dhacda la dhahayo aana mooshin laga keenin oo dastuurka waafaqsaneen aan laga doodin oo xukuumadda marka la eeday ayna isdifaacin soomaaliya xilligan waxay ku jirtaa xaalad kala guura marka loo ego geedi socodka siyaasadda soomaaliya waana jaha kaloo soo korota marka ay timaado in golaha shacabka codka kalsoonida ay kala noqdeen xukuumadda ra-iisul wasaare khayre cabdulqaadir okey v o a dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay inuu aqbalay go-aankii baarlamaanka ee la sheegay in xukuumadda lagu riday waxaa qoraal ka soo baxay villa soomaaliya lagu yidhi kala fogaanshiyaha xukuumadda iyo hay-adaha sharci dejinta waa mid wiiqaysa horumarkii la sameeyey si taasi loo dabaqabtana waxaan go-aansaday inaan tixgeliyo codka golaha shacabka oo ah hay-adda asaaska u ah qarannimadeenna ayaa lagu yidhi warka hadalka guddoonka baarlamaanka soomaaliya ee ku aadan in baarlamaanka soomaaliya oo kalsoonidii kala noqday golaha shacabka ayaa ku soo aadaysa iyadoo dalka ay ka taagan tahay dood siyaasadeed la xiriirta in doorasho ay wakhtigeeda ku dhacdo iyo in sida guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliimo ismaaciil xaliimo yari ay baarlamaanka kal hore u sheegtay in loo baahan yahay wakhti dheeraada si loo qabto doorashada waxaa kaloo ay ku soo aadaysa iyadoo dhowaan magaalada dhuusamareeb ay xubnaha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ay sheegeen in lagu heshiiyey in doorashada wakhtigeeda lagu qabto haddaba maxay tallaabadani uga dhigan tahay siyaasadda soomaaliya su-aasha iyo kuwo kale ayuu maxamed colaad xasan wariyaha v o a waxa uu hordhigay cabdirashiid khaliif madaxa hay-adda cilmibaarista ee heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid khaliif madaxa hay-adda cilmibaarista ee heritage ee fadhigeedu yahay muqdisho isagoo oo ku sugan dalka canada ayuu khadka telefoonka ugu waramay maxamed colaad xasan
waad mahadsan tahay colaad waxaan hubaa horta in dee maalmaha soo socda arrintan si fiican loo fahmi doono oo hadda wax hadda taagan weeye sida muuqata baarlamaankii waxay sheegeen ra-iisul wasaarihii iyo xukuumaddiisii inay kalsooni kala noqdeen waxaa muuqata madaxweynihii inuu si degdega u aqbalay go-aankaas una sheegay inuu ra-isul wasaare soo magacaabi doono waxaa hadda ilaa hadda intaa uga hay ra-isul wasaarihii weli ma hadlin inkastoo wasiirkiisa arrimaha gudaha uu hadlay oo aadna u dhaleeceeyey wixii maanta baarlamaanka ka dhacay marka dhuusamareeb waxbaa lagu soo heshiiyey ku saabsan dadka in laysku aruuriyo maaragtay doorasho iyo lagu heshiis lagu yahay waktigeeda dhacdana laga shaqeeyo xukuumaddii saldhigga u ahayd dalkan meesha u dhaqaaqi lahaa baa xilkii maanta maaragtay laga xayuubiyey ama maxaa la dhahaa daldalaad siyaasadeed lagu sameeyey marka waxaasoo dhan waxay muujinayaan maalmaha soo socda horta in la fahmo adduunkiiyo dayn cafis iyo soomaali horey u socota iyo maxaa la yidhaahdaa dhaqaale in maarata dowladda lagu kaba iyo amniga laga caawiye iyo saamayn bay ku leedahay ugu weynna waxaa weeye hadda wakti ra-iisul wasaare iyo xukuumad ayadoo nofembar baarlamaha in lasoo doorto loo baahan yahay xilka laga qaado ma tahay waxaaso dhan waa su-aalo u baahan maalmaha inay soo tartaraan laakiin xaqiiqada muuqato waxaa weeye baarlamaankii iyo madaxweynihii oo ra-iisul wasaaruhu uu ku tiirsanaa inay muujiyaan inaysan kalsooni u qabin oo ay ka tashadeen taas maanta waa muuqataa markaad fiiriso madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha muddaba waxaa lagu ammaanayay oo dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegi jireen inay yihiin labadii qofood ama ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii muddooyinkan u dambeeyey soo maray soomaaliya oo aan diriirin ama khilaaf ka dhexaynin inkastoo maalmihii u dambeeyey uu shakigaa jiray marka maxay uga dhigan tahay legasigii ama magacaa oo ay markii hore ka dhex sameeyaan bulshada soomaaliyeed inaanay inay yihiin dad aan iskhilaafayn oo aan kala tegayn horta madaxweynuhu saddex sano wuxuu ku celcelinayay markii la weydiiyo guulaha ay gaareen la weydiiyo aniga ra-iisul wasaarahay ismaana khilaafin buu horta waxay u ahayd halhays u ahayd oo guusha ugu weynoo madaxweynuhu u sheegtaba waxaa ugu horreeyey xukuumad iyo madaxweyne aan iskhilaafin baan keenay oo shaqadii la rabay si ay u qabtaan maanta marka tii baa timid waana waxa loo qaateen inay timaado haddee siyaasad baa laga shaqaynayaa warwadadan aan marna iyo tan aan marna markab aan gadanno iyo diyaarad aan gadanno iyo baabuur aan gadanna laysku qaban karaayo labada fikradoodba ay sax noqon karaan marka inay iskhilaafaan horta wax lala yaabo maahana madaxweyne kasta iyo ra-iisul wasaare kasta waa iskhilaafi jireen badanaana madaxweyneyaasha hadda u dambeeyey saddexda ahaa mid walba afar ra-iisul wasaaruhu maray marka meesha ka khusaysa iyaga iyaga waxaa weeye arrintanma waxaa loo fasiran karaa laba kaclayntii nabad iyo nolol oo inay boorka iska jafaan oo laba kacleeyaan oo guul iyo horay socod ay ka ay ka dhacdo wixii maanta ka dhacay baarlamaanka mise waa the beginning of the end waxa lagu dhaho ingiriiska hoobadkoodii iyo iyo iyo maaragtay kala yaacoodii miyaa bilowday oo maanta bilowday mise laba kaclayn baa bilaabatay iyadana maalmaha soo socdaa la ogaan doonaa hadda anigu ma rabo inaan aan meel dhinac saaro laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo waktigii xukuumaddan iyo baarlamaankan waxaa ka haray bilo hadda ka hor anugu nairobi baan jooga labadii kun iyo afartii markii cabdiqaasim uu xilka ka qaaday xasan abshir allahu naxariiste oo maxamed cabdi yuusuf ra-iisul wasaaraha ka dhigay ra-iisul wasaarahaas dowladdiisii ma tis qaadin markii waana la ogaa labadii kun iyo sagaalkii markii cabdullahi yuusuf allahu naxariiste uu xilka ka qaaday nuurcadde oo maxamed maxamuud guulood gacmo dheere u magacaabay marka ra-iisul wasaaraha iyadoo afar bilood ka hartay xukuumadda lasoo magacaabo oo madaxweynuhuna bil inuu kusoo magacaabo la rabo baarlamaanka bil inay ku ansixiyaan la rabo ma kuwaasoo kaluu noqon doonaa ma maxaa la yidhahdaa laba sano dowlad lagu heshiis yahay oo garaan baargeen intii la galo oo la heshiiyo oo laba sano iyo bar laba sano dowlad la dhiso oo baarlamaankan iyo raggii ku shiray dhuusamareeb iyo gobollada xukumay iyo madaxweynaha iyo mucaaradka intay heshiiyaan ma dowlad midnimo qaran baa la dhisi doonaa oo horey baa loo socon doonaa marka runtii madaxweynaha un hadda oo maanta maadaama uu inay ra-iisul wasaaraha xilka laga qaado inuu raalli ka yahay horey ka caddeeyey ra-isul wasaaran soo magacaabayaa yidhi asagii marka maanta banooniga asagoo hor yaallaa laba wadaana u furan oo inay de wixii ay ka burburaan oo maaragtay ay ka burburaan maadaama nabad iyo nololkiisii hadda ay maxaa la dhahaa runtii hadda ay tarar tarar weyn uu soo dhex galay marka ra-isul wasaarihi haddii baarlamaanka uu ka dhex qaaday ama inuu laba kacleeya hadda banooni ah baa hor yaalla banoonigaasna waxay kula xiran tahay baarlamaanka si ula shaqeeyo waxay ku xiran tahay nabad goboleed si ay ula shaqeeyaan waxay ku xiran tahay mucaaradka si ula shaqeeyo waxay ku xiran tahay si laftiisa arrinta u cayaaro marka runtii khayre in la galay asagoo welibana maqano hadda dhuusamareeb ku maqan la galay oo wasiiradiisa sida daqaar sheegeenna waa run oo laga shaqaystay oo ilaa xalay laga shaqaysanayay in maxaa la yidhaahdaa dee ra-iisul wasaaruhu sidiisaba iska yahay haddaan madaxweyne iyo baarlamaan aysan ku hagoognayn diin aan maaragtay aan qolof lahayn uu yahay oo markii la rabo la qalan karana horeyna waa loo ogaa maantana waa caddaatay maantana waa caddaatay marka runtii dalku uun xaalad cusub uu galay laba kacalaynna dadka gacanta ka siyaasadda gacanta hadda ku haya madaxweyne u horeeya waa isku dayi karaan ama waa u bedeli karaan inay hoobadkoodii ay noqotona waa dhici kartaa waxa ugu dhibaatada ugu daran haystana waxa weeye soomaalidu khilaafka si loo maaraya aan aqoon iyo waktigiiyo dhammaaday oo qof kasta nafsi nafsi ku hayo marka waa loo joogaa wixii soo baxa laakiin runtii bulshada caalamka iyo shacabka iyo dowladnimadaba uma fiicna in maxaa la yidhaahdaa la isdadejiyo risaarihii maqan la boobsiiyo xataa haddii codkii iyo xildhibaanadii ay badankooda ay diidan yihiin sida muuqatana hadda dad badan baa runtii risaaraha iyo xukuumaddiisa ku kacsanaa laakiin miyirka iyo isku turidda iyo kala xishoodka iyo kala sariigashada baad siyaasadda iyo dowladnimada u baahan tahay laakiin ninkii jaanis laga helaba haddii maaragtay la daldalo dee runtii macnaha dad aan isku wada kalsoonayn baa mustaqbalka kasoo baxayo oo runtii maalinba ninba shilalka saaran waa gartay marka ugu dambeyntii maamul goboleedyada waa madaxdoodii waa tan dowladda kula shiray dhuusamareeb doorashaa lagu heshiiyey hadda xukuumaddii waa la riday iyaga maxay kula tahay tallaabada ay qaadan karaan mar haddii xaaladii isbedeshay annagu hadda macadka heritage ahaan ayaan dhow tala aan soo saarnay waxay ahayd ama doorasho heshiis lagu yahay noocay rabta ha noqotee hal la boobsiiyo waktigeeda ha lagu qabto oo ha laga wada shaqeeyo oo yaan loo kala ama dowlad midnimo qaran ha la dhiso dowlad midnimo qaran ha la dhiso ra-isul wasaare macnaha ama madaxweynuhu meesha ha ka tago ama ra-isul wasaare hundu rabo meesha ha ka tago cidda rabta ha ka tagto ama ha loo daayo ha loo cusboonay si ayagoo raalli looga yahay ha loo daayo nimayo shaqada wada laakiin waxaan waxaan qabta ha la yidhaahdo hadda marka weli tii waa taagan tahay ama doorasho sidii lagu qaban lahaa dadkan ra-isul wasaarihii meesha ka saaray iyo madaxweynahan yidhi ra-isul wasaaraan soo magacaabaya laga rabaa doorasho waktigeed ku dhacda oo nofembar dhacda inay ka shaqeeyaan ama ayagaa laga rabaa in dowlad midnimo qarana ay keenaan oo wakti macquula la siiyo oo extension laysla ogol yahay la qaato si shaqadii doorasho lagu qaban lahaa oo hadda aad iyo aad jug weyn maanta ay u gaartay looga wada shaqeeyo dalkaanna dadka leh waxay ku heshiiyaan special kuwa talada gacanta ku haya shanta maamul goboleed nimanka odayaasha ka iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo siyaasiyiinta waaweynoo saamaynta leh hadday ku heshiiyaan saddex sano dowladda hala siiyo laba sano hala siiyo doorasho aan qabanno waxay ku heshiiyaan shacabka iyo caalamku waa taageeri lahaa haatanna dhegaystayaal waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka toddobaadkan waxaa magaalada dhuusamareeb lagu soo gebagabeeyey shir ay lahaayeen madaxda dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada kaasoo lagu arrinsanaya arrimaha doorashooyinka dhinacyadu waxay isku raaceen in doorashada wakhtigeeda lagu qabto aan muddo karorsii jirin balse waxay ku heshin waayeen nooca doorashada ee noqon doonto waxa ay sidoo kale isku raaceen in dib laysugu yimaado kulan kale oo looga arrinsado qaabka doorashada iyo nooca doorasho ay noqon doonto waxyaabaha laisku hayo waxaa ka mid ah in doorasho dadban la aado si lamid ah sidii hore u dhacday iyo in doorasho qof iyo cod ah la sameeyo sida uu ku andacoonayo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu farmaajo sheegay in baarlamaanka soomaaliya uu kula laaban doono qodobadii lagu heshiiyey iyo waxyaabihii shirka dhuusamareeb looga arrinsaday qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hor yimid ciidan la sheegay in loo sameynayo dalalka kulaala badda cas haddii somalilan lagala tashan ama aan qayb ka noqon ciidankaas toddobaadkan ayuu warbaahinta la hadlay ciidina laguma tasho badda cas dowladaha badda casine waxaan u samaynayaa ciidan difaac ah ee magacayaasha badan isteeda dowladooda waxaanu cod dheer u sheegaynaa badda iyo bariga yaga annagaa difaacana cid aan nagala tashanna imanna mayso kana yeeri mayno mana nihin kula ku baqanaysa cid baa xoog weyn iyo taagibu wataa midna ma aamusanin midna ma aamus ma nihin kula saa ka baqanaysa kaasi waxa uu madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi taliska ciidamada maraykanka ee africa ee africom ayaa sheegay inay fuliyeen duqeyn ka dhana kooxda daacish ee soomaaliya kadib markii kooxdaasi ay weerartay ciidamada soomaaliya ee saaxiibka la ah ciidankaasi maraykanka meel u dhow deegaanka timirshe oo boqol iyo afartan kilomitir u jirta magaalada boosaaso kow iyo labaatankii bishan julaay qoraalka africom ayaa lagu sheegay in taliska uu qiimeeyeen weerarkaasi lagu dilay toddoba dagaalyahaan oo ka tirsan kooxda daacish waxaa sidoo kale la sheegay in weerarkaasi aan wax dhibaato ay kasoo gaarin dadka rayidka africom ayaa sheegtay in markii duqeynta ay dhacaysay ay ciidamada maraykanka ku sugnaayeen aagga si ay talo iyo caawimaad u siiyaan ciidamada soomaalida ee halkaasi joogay mas-uuliyiinta magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in fatahaad ku dhufatay magaaladaasi ay barakiciyeen ilaa iyo lix kun oo qof islamar ahaantaasina xaaladdu ay kasii darayso hadda fatahaaduna ay kusii baahayso meelo kale oo xaafadaha degmada afgooye ka tirsan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan sheegay in si wadajirahay loogu istaago sidii loo samata bixin lahaa dadka ku dhibaataysan degmada afgooye iyo guud ahaanba gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha degmada afgooye ibraahim cumar qaasim ayaa faahfaahinaya khasaaraha fatahaadaas iyo dhibaatada uu geystay dadka degmada biyaha dhirirkooda wuxuu leekahay horta waxay kasoo bilaabanayaan hirshabeelle gaar ahaan degmada balcad iyo afgooye halka xuduuda u ah ayay kasoo bilaabanayaan tuulooyinka gebi ahaan oo soo mara ilaa afgooye laga soo gaaro biyaa wada saameeyey guryaha boqolkiiba konton way barakaceen tuulooyinka degmada ayuu soo gaaray haddana degmada si baaxad leh ilaa iyo sideed xaafadood oo degmada gudaha degmada ah ayaa laga barakacay kadib degmada wuu kasii gudbay webiga tuulooyinka haddana oo wuxuu usii gudbay oo janaal iyo dhankaas ilaa iyo xuduudda halka aan kala leenahay awdheegle intaasoo tuulo gebi ahaan wuu saameeyey barakac xoogan oo laxaad leh ayaa ka socda degmada afgooy weli wuuna sii socdaa fataheed dhimashada laba laba ayaa ku dhimatay laba caruur ah ayaa ku dhimatay ciyaal biyo oo galayeen laba caruur ah way ku dhimatay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada afgooye ibraahim cumar qaasim oo toddobaadkan v oda la hadlay aynu kusoo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad qeybaha hore ee barnaamijka aad ku dhegaysanayseen toddobaadkan waxaa shir ugu soo gabagaboomay magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka waxay dhinacyadu ka arrinsanayeen sida laga yeelayo doorashooyinka dalka soomaaliya ee la filayo in waddanka ay ka dhacaan waxay dhinacyadu ay ku heshiiyeen in doorashada wakhtigeeda lagu qabto hase yeeshee waxaa la isku marwaayay nooca doorasho ee la qabanayo xarunta madaxtooyada ayaa ku andacoonaysa in doorasho qof iyo cod la qabto halka maamul goboleedyaduna ay leeyihiin taasi hadda suuragal maahan waa in lala yimaado qorshe kale oo taa ka duwan dhinacyadu waxay ku heshiiyeen in kulan kale la isugu yimaado islamar ahaantaasina guddi farsamo loo saaro arrinta doorashooyinka iyo qaabka ay noqon doonto haddaba waxaan khadka telefoonka muqdisho kula xiriiray maxamed xadir nuure maxamuud oo ka faallada arrimaha siyaasadda iyo bulshada ugu horreyn waxaan weydiiyey natiijada shirka dhuusamareeb ma ahayd mid la filayay runtii yani shirka maalmihii ugu dambeeyey ka socday ee dhuusamareeb ee u dhexeeyey maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya runtii natiijada laga filayay ma ahayn natiijada hadda ay soo saareen dad badan waxay filayeen in yani mar haddii lawada fadhiistay lawada dooday in yani go-aano cadcad oo maaragtay ummadda soomaaliyed ku qancaan ay kasoo bixi doonaan hase yeeshee meeshaasi waxaa ka muuqdo in maaragtay yani sidii loo baahnaa aan maaragtay warburtiyeed dadka qanciya iska imaan inkastoo haddana dadka soomaaliyeed ay aaminsan yihiin in ay tahay wax wanaagsan mar haddii lawada fadhiisto lawada hadlay dabcan halkaasna waxaa ka muuqata yani in uu jiro yani weli madmadow u dhexeeyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya taasoo keentay in marka dib shirka loo ballamo ayadoo waqtigaa weliba lagu jira waqti xasaasi ah oo doorashadii xilligeediina kaabiga u saaran yahay marka natiijada laga filayay iyo waxa kasoo baxay waxaa maleysa inay isdiidan yihiin hase yeeshee waa un bilow fiican oo maaragtay baa la oran karaa waxa hadda ay soo saareen ama natiijada hadda kasoo baxday shirkooda maxmed marka hadda maxaa la gudboon dhinacyada ka arrinsanaya arrimaha doorashooyinka wadanka soomaaliya xilli wakhtiguna uu sii gurayo oo uu soo dhowaanayo xilliga doorashada la filayo in la qabto waxaa la gudboon dee labada qolo ee wada ballamay runtii yani mas-uuliyad weyn ayaa ka saaran dalka soomaaliya dowladda dhexe soomaaliya waa hogaankii ummaddan isku hayay waa dadka keliya loogu baahan yahay in dhankooda ay la yimaadaan tanaasul fara badan dabacsanaan iyo in la abuuro jawi xasilooni siyaasadeed ah ayadoo maaragta la ilaalinayo masaalixda guud ee dalka waxaa lagu wada ballamayna ay dowladda sida mas-uuliyad xoog badan iskaga saarto dabcan maamul goboleedyadii laftirkoodana dee mas-uuliyad tahan lamidaa saaran oo ayna maanta la joogo xili maaragtay wadanku baaba'san yahay dhaqaale ahaan nolol ahaan bulsho ahaan dhibaato badan baa taagan marka inaanan yani xiliga doorashada aysan noqonin wax lagu kala taga ama nidaamkii intaas lasoo dhisayay ku burburo waxay tahay in lala yimaado marka aqli fiyowi ayadoo la isticmaalayo wax kastoo masaalixda dalka ay ku jirto guddiyada la dhisi doono iyo kulanka dambe oo loo balami doono waa inay maaragtay ay noqotaa yani natiijo saxa oo dadka ay ku wada qancin karaan ay kasoo saaraan si maaragtay niyadda dadka loo ilaaliyo loogana fogaado wax kastoo kala fogeyn kara shacabka soomaaliyeed rajabeelna ku ridi kara qarankii intaas lasoo dhisaya ee waqtiga badan lasoo geliyana yani caqabad ku noqonin aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed xadar nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada barnaamijka dhacdinka toddobaadka ayuu marti ugu ahaa dhegaystayaal barnaamijka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kunti dambe nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington markana kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuur xasan nuur bukhaari iyo caashe ibraahim aadan ayaa nala socodsiinaya
degeystayaal mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhambaalka ugu horeeya toddobaadka nuur oo dhinacaaga ayaan filayaa inuu yaalla bal dhegeystayaasha soo dirsaday u aqri dhambaalka ugu horeeya caashe waxa uu naga soo gaaray saabriim isaaq sandheere iyo doctor maxamed cali nuur iyo dhammaan reer cali nuur waxaana ay hambalyo u dirayaan muniira maxamuud cali nuur iyo mustaf maxamed oo ay gabar ugu dhalatay deegaanka fort magrari ee dalka canada waxaana loo bixiyey calayna faatima mustaf waxaan leenahay adeer noqo tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin anigan aaminayaan u raacinaya dhambaalka dhinaceyga ugu horeeyana waxauu naga soo gaaray aabe cabdulaahi ammaan maxamuud geeda qorow iyo hooyo maryan maxamed saalixey iyo ayeeyo xaawo cali iyo cabdulaahi geeda qorow cismaan geeda qorow xasan geeda qorow axmed maxamed saalaxe iyo cabdulqaadir maxamed saalaxe iyo cali maxamed saalaxe iyo ifraax cabdulaahi iyo sahre cabdulaahi iyo maxamed cabdulaahi iyo axmed nuur cabdulaahi cabdirashiid cabdulaahi cabdiraxmaan cabdulaahi iyo cabdishakuur cabdulaahi iyo bashiir cabdulaahi iyo mukhtaar cabdulaahi iyo ugu dambeyn iqra cabdulaahi dhammaan dadkana waxay kala joogaan adduunka daafihiisa oo dhan ayaa la yiri waxaanay tahaniyad aroos oo qaaliya u dirayaan doctor liibaan cabdulaahi maxamed geeda qorow iyo adna xasan daahir oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana dhuusamareeb bisha juulaay markay ahayd sanadka waxay leeyihiin arooskiina allaha ka dhiga midkii barkooba ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanana way ugu duceeyeen annaguna waxaanu leenahay aamiin
waa tahay aamin ayaan ana raaciyay caasho dhambaalka gacanteeda ku jira waxaa diray dadka kale ah oo iyo canab cali madoobe iyo awowe cali madoobe ayay xaliimo shire iyo shamse cali madoobe ayaan cali madoobe shariifo daahir maxamuud faadimo daahir maxamuud iyo sahro daahir maxamuud cabdilcasiis daahir maxamuud iyo cabdulqaadir daahir maxamuud maxamed daahir maxamuud cabdulaahi daahir maxamuud axmed daahir maxamuud iyo cali yuusuf maxamuud bashiir yuusuf maxamuud cabdulaahi yuusuf maxamuud iyo deeqi yuusuf maxamuud aamina xasan daahir iyo xafse xasan daahir dadkan dhammaantood oo kala jooga dunida daafeeda waxa ay tahaniyad aroos oo farxad leh ay u dirayaan doctor liibaan cabdulaahi maxamuud oo ku magac dheer geeda qorow dhammaan dadkan waxaay hambalyo aroos hawada u marinayaan doctor liibaan cabdulaahi maxamuud geeda qorow iyo adna xasan daahir oo arooskooda uu ka dhacay soomaaliya gaar ahaan magaalada dhuusamareeb bishan juulaay saddex iyo labaatankeedii waxaan leenahay isku waaro ubad kheyr qabna kala hela aamiin waxaa dhambaalkan lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka markaxiga bay yidhaahdeen waxaa halkan aan ka diraynaa farxad tahaniyad farxad dhalasho ah dadka dirayana waxay kale yihiin bay yidhaahdeen maxamed xasan kariim iyo xaaskiisa cabdulaahi kamiin mire iyo sharmaarke xasan kamiin iyo awowe axmed cabdi aadan xasan macalin bare iyo xaaskiisa warsame xasan kamiin iyo fartuun xasan kamiin iyo iyo rubo axmed xoosh iyo aamino kamiin mire iyo xuseen kamiin mire iyo macalin cabdi hire iyo xaaskiisa iyogu dambayntii baa la yiri cabdiqadar holal iyo xaaskiisa dhammaan dadkani waxay kala joogaan dunida daafaheeda waxaanay dhalasho taaniyad dhalasho farxad leh u dirayaan hooye hinda iyo aabo xasan kamiin oo wiil ugu dhashay degmada caabud waxaan leenaha bay idhahdeen wiilkaasi allah ka dhiga si kii soo barbaara oo dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin aamiin ayaan ana raaciya caasha waxaad moodaa toddobaadkan in ay nagu badan yihiin warqadaha dhalashooyinka ay dhegeystayaasha inoo soo dirayaan sidaas daraaddeed maadaama wixii dhashaba ee hooya dhasha caasha waxaan toddobaadkan heesta ugu horeysa ku maamuusaynaa dhammaan hooyooyinka soomaaliyeed ee dhalay maaragtay dhallaanka ama ubadka cusub ee soomaaliyeed waxaanan usoo qabanay heesta hooyadu waa geed harooyin horta caasha waxaan filayaa in wax kaloo si weyn ay mudnaan lahayd in lagu sifeeyo soo maha geedka harka weyn waa waxaan isleeyahay waa mid wax ka weyn oo lagu samayn lahaa geed har weyn ma jiro geed har weyn imise qof ah hoostiisa harsanaysa weli ma ku aragtay xaafadaha markay ku yaalaan geeda waaweyn oo harle markay yaalaan qofkii soo daalaba uu ku nasanayo marka hooyada hoosteed aad iyo waa waa meel aad loogu nasto oo weliba intay dhasha maahe iyo aadanaho dhan aa kusoo hirto hooyo haddaan soo kooba nuuro aad iyo aad hooyadu waa geed harweyn heestaasi waxaa ku luqaynaysa fanaanada da-da yar leyla laki dhegeysi wacan waa tahay aan intaasi ku dhaafno heestaasi hooyadu waa geed harweyn halka aad nagala socotaanna waa v o a haatan waxaa noo baaqaya dadka kale ah cabdulaahi cumar nuur ciiltire cabdirasaaq cabdulqaadir xaawo jaamac mustaqiim cali macalin maxamuud cali macalin xasan cali macalin iyo farxiye cali macalin xuseen cali macalin hindiyo dhaqane nasre caynab iyo cadey isaaq aadan cabdulaahi isaaq aadan xaawo isaaq aadan dhammaan asxaabtan waxay tahay niyad ay u dirayaan boqorkii boqoradda baa la yidhi waa xaawo cabdulqaadir buubaay iyo saygeeda macalin cali oo ay gabar ugu dhalatay deegaanka dhagaxley ee ka tirsan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya gabadhaasina waxaa loo bixiyay qaali macalin cali ducadu waa xaggiina qaaliyey noqo tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda anfacda waxaana ilaahay kaaga baryaynaa mustaqbal aada iyo aada u wanaagsan maadaama aad ku dhalatay xerada dhagaxlig anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum dhammaan v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka baa la yidhi dhammaan waxaa la yidhi xaaji dhuubow waa dhammaan reer xaaji dhuubow iyo dhammaan reer cabdulaahi cabdi iyo ubax mukhtaar sheekh iyo ruqiye mukhtaar sheekh iyo faarax mukhtaar sheekh iyo cabdinuur maxamed cali iyo xaaskiisa xabiibo xuseen iyo caasho maxamed cali iyo iqra maxamed cali iyo xasan isaaq aadan iyo cabdulaahi isaaq aadan xaawo maxamed isaaq iyo salmaan maxamed cabdulaahi iyo cabdulaahi ibraahim nuur iyo sidoo kale cabdi muriidi ibraahim malaaq iyo raxmo xuseen guure iyo nasra caynab iyo suleymaan sheekh xasan injineerku ku magac dheer yahay iyo faadimo ibraahim barrow dhammaan dadkani waxay hambaliyo dhalasho farxad leh oon lasoo koobi karin u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa layidhi farta iyo faraatiga waa tahay waa dolar cabdi xaaji iyo cabdishukri mukhtaar oo ay gabar ugu dhalatay xerada qaxootiga dhadhaab gaar ahaan waxaa la yidhi waa dhagaxley bay ku dhalatay waxaana loo bixiyey xigmo cabdishukri mukhtaar ducada waa vio waa tahay xigmo waxaan leenahay soo weyno wa noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin aamiin ayaan ana u raaciyay caasha dhambaalkan aan hadda gacanta ku hayo waxaa lagu bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a gaar ahaan daadiyayaasha barnaamijka wacalaykum asalaam ayaan idin leenahay saaxiibayaal waxaana diraya cabdulqaadir cabdi salaan xaashi iyo saciid nuur gowsot mahad weyl warsame iyo axmed daacad dabajaran ayaan la gallad dhagaweyne iyo farxaan faarax ayro iyo cabdulqaadir ducaale xirsi doctor xasan faarax jaamac iyo nasteex quulo xasan nasteex cawil cali cabdiqaadir axmed diiriye iyo fartuun xirse cali iyo raxmo xirse cali saciid gorod iyo waayeel maxamed magan dhammaan dadkaas waxay hambalyo u dirayaan cabdulaahi xirse cali wadani iyo marwadiisa ayaan cabdisalaan xaashi oo dhowaan ku aqalgalay degmada caabudwaaq ee gobolka galguduud waxaanu leenahay isku waara oo noqda kuwii isku waara oo ubad kheer qaba kala hela heestii arooskana waa dhankiina bay yidhaahdeen caasha maxaan u haynaa toddobaadkan hees aada u qurux badan ayaan u haynaa heestaan ku dhageedu yahay waris adigoo wacan iyo anoo wanaagsan waa hees aada u qurux badan waxaa ku luqeynaya fanaanka xasan diiriye faarax
waxaan kugu tilmaamaa cirko walaalacayidhi iyo waqadkiyo daruurteen waxaan kugu tilmaamaa cirko walaalacayidhi iyo waqadkiyo daruurteen waa beri arooryaay wehelkii naftayde wadnaha igaaga yaalay waa berarooryaay wehelkii naftayde wadnaha igaaga yaalay jacayl baay wadaw waaban macaaye adigoo wacaniyo anoo wanaagsan waqti ha isku keensimo jacayl baay wadaw waaban maaye adigoo wacaniyo anoo wanaagsan waqti ha isku keensimo waxaan kugu tilmaamaa wadigii hargaysow ay xareedu wadhan tahay waxaan kugu tilmaamaa wadigii hargaysow ay xareedu wadhan tahay wafigii haweenkaay waayeel wax garaday warkaahayga guusan wafigii haweenkaay waayeel wax garaday warkaahayga guusan jacayl baay wadaw laaban maaye anoo wanaagsan waqti ha isku keensimo jacayl baay wadaw waaban maaye adigoo wacaniyo anoo wanaagsan waqti ha isku keensimo waa hagaag heesta waris iyo fanaanka xasan diiriye faarax waxaan filayaa in aad ka wada hesheen halka aad nagala socotaanna waa v o a gaar ahaan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha dhinaca dhambalada ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa ugu horeyn waan idin salaamaynaa daadihayaasha barnaamijka ayaa dhambaalkan ciwaan looga soo dhigay marka xiga baa la yiri hambalyo arooso farxad le waxaa diraya baa la yiri dadka kale ah hooyo xabiibo xasan afraax hooyo xabiibo cumar aabe sheekh cali xasan hooyo raxmo macalin xasan aabe cabdulaahi cali eedo raxmo sheekh cali eedo muna sheekh cali iyo eedo caasho sheekh cali iyo adeer maxamed sheekh cali waa dhammaan ilmo sheekh cali adeer yaasiin sheekh cali adeer xuseen sheekh cali iyo jawaahir cabdulaahi cali iyo jamiila cabdulaahi cali iyo iqra cabdulaahi cali hinda cabdulaahi cali cabdiraxmaan cabdulaahi cali iyo waa cabdishakuur cabdulaahi cali iyo cabdicasiis cabdulaahi cali iyo zakariya cabdulaahi cali iyo ugu dambeyntii eedo sahro muuse xasan iyo dhammaan reer sheekh cali xasan iyo reer ibraahim xasan iyo reer muuse xasan reer hilowle xasan iyo reer maxamuud xasan oo dunida dacaladeeda kala jooga dhambaalkan si farsamaysan qof qor yaqaana baa soo qoray oo xirfadlo ah hambalyo aroos oo farxad leh waxaa diraya baa la yidhi boqorka iyo boqorada faraska iyo geeyada waa tahay waxay yidhaahdeen waa sacdiyo sheekh cali xasan iyo seegeeda yuusuf maxamuud yuusuf oo ku aqalgalay magaalada muqdisho taariikhda markay ahayd shan iyo tobankii bishan bishan julaay ee sanadkan laba kun iyo labaatan waxaan leenahay bay yidhaahdeen reerkii lagu nastee lagu nagaadee wada jiree nabadgala allah ayow idinka yel iyadoo codoo luuqa inay noo soo raaciyaana ficneed waa tahay annaguna waxaanu raacinaynaa aamiin waxaa noo baaqayay dadka kale ah aaba cali ayaalna gorgor maxamed cali ayaanla gorgor iyo macalin khaliif cali ayaanla gorgor cabdi cali ayaanla gorgor axmed cali ayaanla gorgor shukri cali ayaa ku jirta waxaa kaloo ku jira xaawa socdi xalwo cashar nuuriye maxamed ayaanla gorgor iyo maryan maxamed ayaanla gorgor xalwo maxamuud ayaanla gorgor ismaaciil macalin hureyre iyo cabdiweli macalin hureyre cabdikariim macalin hureyre iyo dhammaan reer ayaanla gorgor oo kala jooga daafaha dunida waxay tahay niyad aroos oo farxad leh hawada u marinayaan lamaanaha iscalmaday oo kale ah baa layidhi waa kuwih waa qaasim cali ayaanle gorgor iyo xaawo maxamed cilmi oo ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan waxaan leenahay xaawo iyo qaasim noqda kuwa isku waara oo ummadda kheyrqaba kala hela aamiin waa tahay dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay naga guddooma salaanga calatooyo annagoo kale ah waa kuwama waa aabe axmed maxamed axmed waxa uu ku magac dheeryahay sarxaan waxa uu joogaa magaalada muqdisho xamar cadde ayuu yidhi waa tahay sidoo kale hooyo maryam maxamed daahir waxay ku magac dheer tahay maryam caddey waxay joogtaa magaalada muqdisho iyadana iyo amal axmed maxamed saygeeda axmed ugaas cali waxau ku magac dheeryahay ugaaska iyo caruurtooda kamaal nawaal iyo saarah waxay ku sugan yihiin baa layidhi muqdisho ikraam axmed maxamed saygeeda liibaan maxamed carab iyo wiilkooda mustafa waxay joogaan magaalada britain dalka u k iyo soo dalka britain waa magaalada london waxay joogaan magaalada london ee dalka u k ditoresa bahja axmed maxamed bahja axmedey baa layidhi waxay joogtaa xamar injineer kamaal axmed maxamed iyo xaaskiisa sacdiye cumar caruurtooda sanaa iyo maxamed iyo waxaa la yidhi asxaab kaloo fara badan waxaay ku nool yihiin dalka britain doctor cabdulmuciim axmed maxamed waxa uu joogaa xamar injineer mukhtaar axmed maxamed waxaa la yidhi isna laga helo xamar injineer mustafe axmed maxamed iyo xaaskiisa dhammaantood waxyaana ka tegin maxamed axmed maxamed oo amiinka lagu naanayso oo isna muqdisho jooga iyo injineer cabdulaahi axmed maxamed oo isna jooga haydarabad dalka indiya waxay hambalyo kaliya laaba u dirayaan iyagoo isku duuban dadkaasi doctor maxamed cabdulaahi ciise gaaladiid iyo marwa aamina cabdulqaadir oo magaalada muqdisho ugu dhashay baa layidhi wiil wiilkaasoo loo bixiyey zakariya taariikhdu markay ahayd labaatanka bisha julaay ee sanadkan laba kun iyo labaatan waxaan alle subxaanahu watacaala uga baryaynaa bay yidhaahdeen inuu ka dhigo mid anfaca waalidkiis diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa annagun waxaanu leenahay aamiin aamiin ayaana na raaciyey kaalmihii heesaha ayaan jalleci doonaa waxaana dhegaystayaasha aan usoo qabannay heesta ay ku wada luuqeeyaan fanaaniinta cabdi qabooji iyo sahro mooge
Shakada kaga qaad
waa tahay waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi haatanna haddii aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad inoo soo dirteen waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray dadka kale ah naasir hire cabdi iyo hooyo rubo axmed xoosh eedo aamina kamiin iyo caruurteeda aabo xasan kamiin mire iyo cabdulaahi kamiin mire waa sharmaarka xasan kamiin iyo warsame xasan kamiin maxamed xaashi kamiin cali xasan kamiin iyo ayaale cabdulaahi kamiin xuseen kamiin mir dhammaan reer kamiin mire ayaa waxay halkan tahaniyad ay uga dirayaan aabbo xasan kamiin mire iyo hooyo hinde oo wiil ugu dhashay gobolka mudug gaar ahaan degmada cabudwaaq waxaan leenahay ubadkaasi ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigana aaminayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya toddobaadkan waxaa lagu soo bilaabay waad salaamantiin v o a marka xiga baa layidhi anagoo kalaha macalin cabdinaasir xire xaashi iyo sambuur dhabarey iyo xaaskiisa nabadoon nuure cadaawe iyo xaaskiisa iyo nabadoon cabdi masaneyba masuwa xaney xaney baa lasoo qoray iyo xaaskiisa iyo salaada nuur xeefow iyo xaaskiisa macalin axmed xayd waxaa loo yaqaanaa kowkow baa layidhi iyo sheekh cali xuseen guure iyo ibraahim xuseen ibraahim dhammaantood iyagoo iskuaana ka teganaya khadiijo nuur xeefow waxa dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambalyo iyo ducaba u dirayaan iyagoo isku duuban ay hambalyo u dirayaan sheekh ibraahim xeefow iyo hooye xaawo cusmaan aadan oo ay gabar ugu dhalatay degmada beled xaawo gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi maa-ido sheekh ibraahim xeefow waxaan leenaha bay yidhahdeen soo barbaara noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda anigana waxaan raacinayaa aamiin aamiin ayaan leenahay caashahay intii isguursatana ilaahay ha ka dhigo kuwii isku waara oo owlaad baariyaala kala hela inta dhalatana ilaaha ka dhigo owlaad saalixiin ah oo wadanka iyo dadkoodaba anfaca gabagabadiina waa soo gaarnay heesta ugu dambeysa heesta ugu dambeysa barnaamijka waa heesaha dadku ay sida weyn u jecelyihiin ma duugowdo heestani fanaaniinta codkooda ma duugoobo heestu ma duugowdo xigmada ku jirta ma duugowdo oo heestaalku dhageedu yahay lix kun iyo lix boqol lixdan iyo lix
wow tirada maaragtay nambarka fadhiyaaba idilaba
waa nambarad aada u taqaano soo maa afarta lixaad aad iyo aad waa hees cajiiba maaragtay sidaa sheegtay weliba waxaa ugu maqaalo ah ee riwaayadda ay ku jirtay in marar badan lagu celceliyay sida ay dadka uga heleen darteed aada iyo aad aada iyo aad waa xilli aada u qurux badan ayaa riwaayadda la sameeyey fanaaniin iyo mu-alifiinna halkaasi way isku heleen marka aad baa loogu faryaraystay codadka waa salaad maxamed shardi salaad derbi iyo seynab cige maxamed iyada ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabeyn doonaa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo ay idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo inta aan barnaamij midkaan la mid ah aan hawada isku maqli doonno waxaa dhammaantiin aan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo lix kun iyo lix boqol iyo lixdan iyo lix baan kugu ladhay lix kun iyo lix boqol iyo lixdan iyo lix baan kugu ladhay hayga laaban hayga leexan hana liicin hana laba haligdoonin hayga laaban hayga leexan hana liicin hana laba haligdoonin ama libintaasi kama labalis caashaqa nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgeliyayno ama libintaasi kama labalis caashaqan nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgeliyayno
isnabadgeliynoallaxodkiyo adduunkaba ducan kugu lamaanshon kugu ladhay idaacaddeennii galabnimo ay si wada jir idinla socodsiinayaan inigoo jamaal axmed cismaan iyo zaare cabdixamiid waa naga intaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aleexleexan solixad soo